Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Somalilan ayaa soo gabagabaysay barnaamijkii wacyiga diiniga ahaa ee ay bisha barakeysan ee Ramadaan u qabato wasaaradaha, hay'adaha dawladda, iyo talisyada ciidamada Somalilan qaybihiisa kala duwan. Wacyigelinta ayaa ka koobneyd baraarujin, weydiinta su'aalo diini ah, taasoo lagu bixinayay abaalmarino qaali ah, iyo qaybinta kutubada Qur'aanka Kariimka oo ay wasaaradda ka qaybinaysay dhammaan meelihii ay ka samaysay wacyigelinta. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Somalilan, Cabdulle Maxamed Yuusuf, ayaa ka warbixiyay barnaamijka wacyigelinta.
Maaris 2020keedii waxaa noo soo gabagaboobay wacyigelintii guud ahaan xarumaha dawladda. Wacyigelintaasoo ka mid oo ah mid joogto ah oo si sanadle ah. Sanadkana oo ahaa sanadkii ay ugu ballaadhnayd ama ay ugu baaxadda weyneyd wacyigelintaas. Waxaan wacyigelintaa ka samaynay ilaa afar iyo konton xarumood oo isugu jira wasaarado iyo hay'ado iyo talisyada ciidamada. Waxaana wacdigaa la gaadhsiiyey in ka badan afar kun oo shaqaale ah. Waxaa la qaybiyey lix kun oo kitaab oo Qur'aanka Kariimka ah. Waxaana looga jawaabay su'aalaha diiniga ah ay qabaan wacyigelintaas waxay ku saabsanayd oo lagaga hadlayay afar qodob afartaa qodob. Number kow mas-uuliyadda shaqada iyo wanaaggeeda. Lambar laba ilaalinta waqtiga ilaalinta hantida ummadda lambar saddex. Lambar afar ka faa'iidaysiga bisha barakeysan ee Ramadaan. Mahad oo dhan waxaa iska leh ilaah noo suuro geliyey ayaa mahad oo dhan iska leh. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa culimadii iyo howlweennadii fulisay wacyigelintaas bahdii saxaafadda iyo wasaaradda tiimkii warbaahinta qaranka iyo tv-ga iyo tv-gaba iyo idaacadda iyo madaxdoodaba waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradihii iyo hay-adihii iyo talisyadii ciidamada ee aanu booqanay islamarkaana wacyigelinta ka sameynay ee sida wanaagsan uga soo qayb galay allana ha inagu anfaco wacyigelintaas waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo iyaguna ka ahaa hormuud allah mahad leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu